faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada qodobada warka subaxnaba saaki kuwada ugu dooron taliska booliska oo shaaciyay inay qabteen xubno ka tirsan al-shabaab iyo waxyaalaha qarxa xildhibaan yuusuf xuseen oo sheegay inuu dacwad ka gudbi doono wasiir godac barre maamulka hirshabelle oo digniin u diray hay-adaha samafalka al-shabaab oo la wareegay deegaano ka tirsan jubbada hoose mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo ka qayb galay xarig jarka ceel biyood riiga oo laga hirgeliyay deegaanka ceel dibir ee gobolka mudug madaxweynaha maamulka puntland oo sheegay inaysan ka bixi dooneen heshiiska shirkadda d b wall qodobada caalamka warka subax saaka eed ku maqli doontiin waxaa ka mid ah dabadbaxayaal hor leh oo mar kale dib uga soo bilowday dalka suudaan iyo caalamkaoo cambaaraynaya dagaalka ka soo cusboonada libiya
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhdan ay ku haastaysan tahay toddobada bisha afraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhawaada qodobadii oo maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan taliska booliska ayaa sheegay inay qabteen xubno ka tirsan al-shabaab iyo waxyaabaha qarxa taliya ku-xigeenka ciidamada booliska soomaaliyeed sareeyo gaate saki xuseen axmed ayaa shaacisay in howlgalkii ugu dambeeyey ay sameeyeen ciidamada booliska soomaaliyeed ay soo qabteen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay fashiliyeen qaraxyo shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku sheegtay inay deegaanada ceelasha biyaha laga soo qabtay hub fara badan sidoo kale bubooyin iyo miinooyin qaraxyo iyo waxyaabo kale islamarkaana lagu aasayay godadka ku yaala deegaanada deegaanka ceesha biyaha sidoo kale waxa ay sheegtay in howlgallada ciidamada dowladda ay ka sameeya degmada afgooya lagu soo qabtay soddon iyo shan ruux oo ka tirsan al-shabaab halka sidoo kalena afar iyo toban kale lagu soo qabtay deegaanka sabiib ee dhowaan ay la wareegeen ciidamada sidoo kalena mid ka mid a xubnaha shabaab ee qaraxyada gawaarida ku xira lagu qabtay magaalada muqdisho gebagabadii waxa ay sheegtay inay howlgalkii siin socon doono islamarkaana shacabka ay ka dalbatay looga baahanya inay la shaqeeyaan laamaha amniga
mar labaad haween wanaagsan ee war-saxaafadda sharafta leh waana ku mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina waxaa rabaa sida caadadeena inoo ahayd inaan nila wadaagno wax inoo soo kordhay iyo waxyaalihii howlgallada ay kusoo qabteen howlgallada amniga lagu sugayo waxay u socdaan si habsami ah intay howlgallada socdeen maalmahan lasoo dhaafay waxaa la fashaliyey falal badan oo argixisada soo maleegeen oo isku jiraan dilal qorshaysan qaraxyo gawaari loo adeegsan lahaa weeraro la damacsanaa bartilmaameedyo shacab iyo kuwa dowladeedba hadda si gaara u sii warbixiyo howlgallada iyoiyo wixii lagu soo qabtay maantay taariikhdu tahay lixda bisha afraad laba kun iyo sagaaliyo tobanka ciidamada ammaanku waxay deegaanka ceelasha biyaha kusoo qabteen hub aad u fara badan oo isku jira suumanka qarxa rasaas bambooyin miinooyin maadooyinka qaraxyada laga sameeya hub fudud iyo mid culusba hubkan aadka u fara badan wuxuu ku aasnaa god aad u weyn oo dhulka hoostiisa ah waxaa lagu qiyaasaa inuu ahaa kaydka ugu weynaa oo hubeed ee argixisadu al-shabaab ee ka howlgala muqdisho iyo nawaaxigeeda howlgallada hadda socda kuma eka keliya gobolka banaadir waxaa maanta ciidamada booliisku howlgallo lagu fuliyey degmada afgooye lagu soo qabtay soddon iyo shan eedeysano shabaab ah sidoo kale deegaanka sabiib waxaa lagu soo qabtay ilaa iyo toban iyo afar qof oo sidoo kale ku eedeysan al-shabaabnimo sidoo kale ciidamadu amniga waxay gacanta kusoo dhigeen mid ka mid ah raggii argixisada u qaabilsanaa farsamada waxyaabaha qarxa ee gaadiidka lagu dhejiya waxaana hadda lagu hayaa baaris baarista kadibna waxaana soo la tiigsan doonaa sharciga waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa dadka deegaanka oo ciidamada la wadaagay xogta ku saabsan hubka iyo dadka lasoo qabtaba waxay tani muujinaysaa wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhexaysa bulshada weynta iyo hay-adaha amniga
xildhibaan yuusuf xuseen xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa eedeyn u sheediyey wasiir goodax barre sheegana inuu la xisaabtami doono xildhibaan yuusuf xuseen axmed oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya islamarkaana shalay wasiirka waxbarashada uu ku tilmaamay inuu wakiil u yahay al-shabaab ayaa waxa uu sheegay inay xildhibaana badan ay kolaa ka yeesheen arrintaas islamarkaana ay la xisaabtami doonaan wasiir goodax barre sidoo kale xildhibaanka ayaa sheegay inay dacwad ay ka gudbi doonaan wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdulaahi goodax barre isagoona sheegay inay dacwad ay gudbi doonaan guddiga anshaxa ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaanka ayaa waxa uu tilmaamay in wasiirka waxbarashada soomaaliya sidaan oo kale uu eed aada ugu jeejeesay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maamulka hiirshabelle ayaa degniin u diray hay-adaha samafalka ee ka howlgala halkaasi wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka hiirshabelle xildhibaan maxamed bashiir qaasim ayaa sheegay inay baaritaan uu sameeyey maamulka hiirshabelle lagu xaqiijiyay inay hay-adaha qaarkood ay masuqmaasuq ku sameeyaan dhaqaalaha loogu talagalay dadka beeraha leh waxa uu sheegay in looga digayo madaxda hay-adaha samafalka inay masuqmaasuqaan deeqaha loogu talagalay beeraaleyda deegaanada dowlad goboleedka hiirshabelle oo uu sheegay inay qobolkiiba soddon ay keliya ay gaarsiiyaan deegaanada loogu talagalay deeqda shacabka hadalka wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka hiirshabelle xildhibaan maxamed bashiir qaasim ayaa ku soo-aadaya xilli dhowaan uu kormeer ku tagay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada buulo bardo al-shabaab ayaa la wareegay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaaraya deegaano ka tirsan oo ku dhow xuduudda ay wadaagaan dalalka soomaaliya kenya gaar ahaana dhinaca gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi la wareegeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegaya in dagaalka dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay la wareegeen deegaanka saldhig u ahaa ciidamo ka tirsan kuwa maamulka jubbaland deegaanka ay shabaab la wareegeen ayaa lagu magacaabi jiray dagcadda hoos tagta degmada doobley ee gobolka jubbada hoose iyagoona halkaasi dagaal qaatay muddo saacadaha uu ku dhex mara ciidamada jubbaland iyo al-shabaab hase yeeshee aan dhab loo ogaan karin khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ee soo kala dhex galay dhex maray labada dhinac ilaa iyo hadda si rasmi ma jirto waxa wara oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo ay kaga hadlayaan qabshashada ay la wareegeen deegaanadaasi hoostaga degmada doobley al-shabaab madaaweynaha maamulka puntland ayaa sheegay inaysan ka bixi doonin shirkadda heshiiska db wall madaaweynaha dowlad goboleedka puntland sacuud cabdulaahi deni ayaa sheegay in heshiiska shirkadda db wall marna aysan ka bixi doonin puntland deni ayaana ka hadlaya arrintaasi ayaa sheegay sababta keentay
bismi illaahi raxmaan raxiim golaha wasiirada golaha bismi illaahi raxmaan raxiim keliya ee lagu kala badbaadi kara ee lagu dhaqmi karo labadaas bir ee dadka reer puntland way ku ammaanan yihiin taariikhdana way ku galeen wax badanna waa lagu soo qabtay madaxdii kala duwaneed ee soo martay dalka ee runtii waa qor isku dhiib ninba meel buu ka soo qaaday meel buu gaarsiiyey meesha aan maanta joogno haddii aan maamulkaa jiri lahayn waxa aan maanta ku hadlayno iyo sheekada halka ku hayno saa ma ahaatee waan uga mahad celinayaa dhammaan madaxdii dalka soo martay intii ay qabatay waan uga cudur daarayaa wixii ay ka gaabiyeen wixii ay ku khaldameenna ilahay baan cagsi weydiinayna muhiimadda waxa weeye maamulkan uu dhistay inuu dadkiisa u adeegno sida dowladnimada la sheegay dadkeenna inaan u adeegno waxay ku xihan tahay inaan garanno waxa dadkeenna u baahan yahay baahida u weyn ee maanta soo wajahan puntland qof kastana uu qirayo waxa weeye inay mar labaad ay ku jirto in cadow kale uu kusoo duulay oo doonayo inuu dowladnimadiisa burburiyo nidaamkii ay ku heshiiyeen iyo dowladnimadooda ay dhaxal wareejiyaan dad doonaya dagaagamadan inay iyagu qabsadaan oo ay talo ay dadkaan lahayn ay ku maamulaan dadkaasi waxay kasoo guurayeen degaano kaleeto waxay kasoo guurayeen dalal kaleeto aan soomaali ahayn runtii cadowgaas wuxuu u baahan yahay inaan la dhayarsan oo si dhib hoojigan loo eego waa dhici kartaa markuu maamulka habco qofba qof inuu wax ku tuiro hadallada muddadan dambe maadaama social media uu soo kordhay
waa hagaag dhegaystayaal halkaa warkaas ka dhegaysanaysiin waa raadiyaha cadaade siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahartes kahorre waxaad maqli doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markan akhbaraadka caalamka dibadbaxayaal horle ayaa mar kale dib uga bilowday dalka suudaan dibadbaxayaal horle oo ayaa dib uga soo cusboonaaday markii ugu horreysay isagoona tagaya xarumaha milatariga qaranka ee caasimadda khartum ee dalka suudaan mudaharadayaasha ayaa ku soo beegaya dibadbaxayaasha xuska sanadkii guuradii soddon iyo afaraad ee kasoo wareegtay inqilaabkii lagula wareegay madaxweynihii dalkaasi jacfar al nisameri dibadbaxayaashan oo saacado dhowra bilood ayaa markii ugu horreeyay ka dhalay ka dhashay sara ukac ku yimid qiimaha macaashida iyagoona uu ku dhawaaqaya ciidamada iyo shacabka waa mid aan dibadbaxayaashu waxa ay ku baaqayeen in ciidamada milatariga dalka suudaan ay kusoo biiraan ololaha ka dhanka ee madaxweynaha cumar al bashiir goobjoogayaal ku sugan meel u dhow xarunta cas ciidamada ayaa sheegaya in askarta qaarkood ay dadka u adeegsanayaan sunta iyo gaaska dadka ka ilmeysiya ugu dambeyntiina dalalka ugu dunta weyna qaramada midoobe ayaa cambaareynaysa dagaal ka soo cusboonaaday dalka libiya xilli xaaladdu ay faraha kasii baxayso dagaalka ugu dhaqdhaqaaqa roon ee dunida dalalka ugu dhaqaalaha roon ee dunida ayaa kugu baaqay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya libiya inay si deg dega u joojiyaan dhaqdhaqaaqa militari dhanka kalena golaha qaramada midoobe ayaa baaq kan dhana u diray una soo jeediya dhinacyada libiya inay si deg dega ku joojiyaan dagaalkaasi intaas ayuu saa dhegaystayaal ku dhan yahay warkii subaxnimo ee raadiyaha cadaadaad kala socoteen anigoo maad ayaa in warramaya tan iyo intaan warkan mid lamid aana ku kilmi doonana waxaan kaga tegayaa subax wanaagsan